in ka badan konton degmo oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ay gumaysato itoobiya ayaa laga soo sheegayaa biyola'aan baahsan iyadoo lagu guda jiro xilliga jiilaalka ayaa waxaa la soo warinayaa in biyola'aan darani ay ka jirto degmooyin badan oo ku yaala dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya ilaa konton iyo shan degmo oo ku yaala dhulkaasi ayaa la soo sheegayaa in ay ka jirto biyola'aantan oo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka iyo dunyada xilli aysan jirin wax gurmad ah oo ay dadku ka helayaan maamulka halkaa ka jira ee xabashida ku daaban tani ayaa waxaa la leeyahay waxa ay saamaysay dad ku dhow hal dhibic sagaal milyan oo ruux sida uu sheegayo axmed yaasiin oo ah wasiirka xafiiska maaraynta khataraha musiibooyinka ee maamulka xabashida ugu magacaaban dhulkaasi
kolley saaad la socotaan waxaa la galay xilligii jilaalka la galay magaranaysaa mar kastoo jilaalka la galana waxaa iska soo baxa dhibaatooyin dhinaca biyo la-aanta iyo daaq la-aanta si guud waxaa weye daaqu hadda ma xuma laakiin dhinaca biyo la-aanta walwal fara badan ka jiraan marka ilaa shan iyo konton degmo macnihii qiimayntii ugu dambeysay aan samaynay waxaa ka jira maaragtay xoogaa biyo la-aan baa ka jirta marka saamayn guud marka la yidhaahdo hal dhibic sagaal milyan oo qof bay saamaynaysaa waana gobollada oo dhan